maya isbedel kama muuqdo soomaaliya isbedel kama muuqdo mana doonayna inaan ka been sheegno xaalada dadka naga iyo dalkana waa ay ku sugan yihiin kaan been sheegi mayno dadka kan waxay u baahan yihiin dadaal badan waa qaybsan yihiin colaad baa soo dhex martay goboladu ma wada shaqaynayaan qarankii iyo goboladii ma wada shaqaynayaan waxa weeyaan waad arkaysaa barnaamijkaas taagan waa uun kii weeye wax isbedela male marka waxa weeye dadka dhibaataduna broblem badan bay xaliisaa waa la ogaaday kenya exaambal ka soo qaad koofidii waxay soo gashatay africa koofida africa waxaa loogu geliyaa iyagoo kismaayo jooga waxa ay kismaayo ugu soo duuleen oo intaa u soo mareen oo ay u qabsadeenna nacayb iyo colaad ay shabaab u qabaan ma ahayn dadka annagana ay rabaan ma ahayn dan ayagu ay leeyihiin weeye marka maxaa ugu wacanaa isleedaha marka in siyaasadii weli ay saldhiga laadahay wax ka badan labaatan sano oo kumeelgaar iyo dowlad buuxda iyo dadaal nabadeed socday maxay siyaasadda u saldhiga laada
mameda kolley siyaasadu waxa weeye waxay uba quburay rabtaa quburay rabtaa dad quburaa oo dalku yimaada kuwa joogoo la abaabulo aqoonyahankoodii oo laysu keeno barnaamijkaas oo laga farabuuxsado oo dadka dib u heshiisiin buuxda laysugu keeno oo la raadiyo oo dadka hawsha ayagu ay leeyihiin iyo dhibta haysta inay xal ka gaaraan oo ay u midoobaan in loo abaabulay rabtaa ama dawladdan ha noqoto ama mid kaloo timaada ha noqotee waxa weeye waxaan rabaa inaan xuso gacmaha shisheeye waxaan dhib ahay oo ay keenayso maalkoodaasuna maskaxdoodaasuna hadalkoodaasuna kaalmadoodaasuna anaa kuu sheegay waxa dhibaatada noogu wacana waa kuwaas waya marka waa kuu soo gabagabeynayaa soomaaliya waad joogtaa meelna kama aadna aadin ciidamada iyo amnigana aadaa u taqaanaa waxaa loo maaran la'yahay al-shabaab oo dhowr sana dadkii dil iyo qarax iyo dhibaato ku wada muddo dheerna dadaal waa la geliyey oo adduunyadii xitaa ay qayb ka qaadatay maxaa shabaab looga adkaan la'ya shabaab wax ka weyn baa meesha yaal kenya waxaa la diriraayo shabaab ahay laftooda ayagaaba u baahan in la kaalmeeyo yaa yaa u baahan in la kaalmeeyo kenya la dirirayo waa al-shabaab
al-shabaabka laftiisa in la kaalmeeyo ciidamada soomaalida dhibaato daran ay wajahayaan aqoonaad u leedahay ciidanka soomaaliyeed si ay xoog u yeeshaan oo amnigii dalka ula wareegaan maxaa taloo inaad jeedin lahayd ciidanka soomaalidu waxay ahaan jireen kuwii afrika ugu tababarka badnaa ugu firfircoonaa ugu awooda badnaa bay ahaan jireen ma garat si wanaagsan dadkii dadkaas diyaariyey iyo kuwii la diyaariyeyba dalka weli waa ku joogaanoo waa joogaan hay waxaa waxa loo diyaarin waayey ama ciidankaas loo habeyn waayey ama cadow kale looga adkaan waayena waxaa weeyaan ayagiibaa la inoorgareeyey lagama faa'iidaysanayo saraakiishii waa joogtaa laga howlgelinayo sidee baa loo xoraynayaa ciidan ama ciidanku uu ficlaanayaa sarkaalkiisiiba lama diyaarinay
waa garta
marka waxa waxay u baahan tahay in saraakiishii inta la isugu yeero la howlgeliyo oo ciidan soomaaliyeed oo runa la dhiso meel uu ka jiraa ciidan soomaaliyeed ma jiro jubbaland hal jifaa joogta waxa weeye meel kasta maamulkasana saas weeye jibadaasaa joogta ciidanku xagee ka imaanaya marka see lagu heli karaa marka in saraakiishii la howlgeliyo iyay tahay inay howlgeliso dowladuhu waktigaa ma gelin tan iyo kuwii ka horreeyaba see loo howlgelinaya goormay la howlgelin doonaa wallaahi goortii ha howlgelinayaan ayagaa la weydiinayaa laakiin waa lagama maarmaan in laga faa'iidaysto saraakiishii iyo ciidamadii barnaamijkan yaqaanay oo u diyaarsanaa waa joogaan ayagoo ciiddaa ka badan haddaan kuwaanu howlgelin oon laga faa'iidaysan waxaan filayaa kuwa ka dambeeyay sugaysaa ama iyaguna ha beerdaheeyeen ama ha ka faa'iidaysteene hadda adima ku qanacsantaha sida ciidamada loogu dadaalayo oo akoonna loogu samaynayo oo tababaro dibada loogu dirayo qaar gudihii lagu tababarayo way aragnimadaada sax ma kula tahy
sax maaha mana jirto wadadiina lama hayo kala dambayntoodii baaba aniga anugu hadda kor baan anugu shaqadaas kuma jiro laakiin nin sarkaal oo aradatan waayo aragu ahoo sarkaalnimada yaqaan oo nidaamka ciidan yaqaan baan ahay waxaa hadda ciidanka lagu samaynayo ciidan kuma dhismayo waxaan maqlayaa xataa nin genaraal ah genaraal weyn oo gaamulay hogaan loogu dhiibayaayo oo laleeyahay xukun see ku dhismayaa ciidanku waxaas ku dhismayaa